shaqaalaysiinta haweenka weli waa caqabad ku taagan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan maamul goboleedyada waxayna caqabad dhanka shaqaalaysiinta haweenku ay kala kulmaan dhaqanka aragtiyada bulshada iyo culeysyada qoyska oo haween badan ka hor istaagay inay si buuxda uga qayb qaataan shaqooyinka hay-adaha dowladda gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee jubbaland mudane siyaad careys ayaa waxa uu sheegay in haweenka jubbaland ay wajahaan fursadlaan dhanka shaqada taasi oo ay sababto aragtiyo bulsho oo mudnaan siinaysa ragga iyo waajibaadka qoyska oo culays ku noqda haweenka shaqadoonka gabdhuhu aqoon way leeyihiin wax looy bartaan laakiin ciladaha gabdhaha inta badan haysta waxaa weyaan shaqo qorista markay timaado dhanka waayo aragtinimadu baa gabdhaha aada ugu yar anaga waxaan joognaa xafiisyada guddiga shaqaalaha rayidka shaqada laga qorayay baanelada imtixaamka qaadaya ribordada markay noo soo diraan ama ay nala wadaagaan sifiyadu gabdhuhu ay soo gudbistaan inta badan markaad fiiriso waayo aragtinimadu aad bay ugu yartahay shaqada markii la qorayna waayo aragtinimadu waa waxyaalaha la koosila gareeya oo ugu horeeya marka taasna waxaa isleeya waxaa keenaysaa gabdhuhu markay dugsi sare ama jaamacada ka soo baxaan dulba shaqo horma ka helan laakiin wiilka markuu dugsi sare joogo waxaa weeyaan hay-adda u shaqeynaya ama nin ganacsada oo private uu u shaqeynaya ama dowladdii uu u shaqeynaya sidaa awgeed marka waxaan leeyahay gabdhuhu in shaqooyinka la siiyo si way aragtinimadan ay u yeeshaanna aad bay muhiim u tahay ma diidan in gabdhuhu inay shaqo helaan gabdhuhu way shaqeyni karaan xaq bayna u leeyihin inay shaqeeyaan caqabada taagan inta badan waxaa kow ka ah dhaqaalaha iyo dakhliga dowlad goboleedyadu marka ay leeyihin ama dowladda federaalku ay leedahay ayaana mararka qaarkood saamixin in shaqaalo badan oo gabdhuhu ay ka mid yihiin in la qoro gabdhuhuna inta badan fursada shaqooyinka inta raadisaa kooban inta intaana raadin baa badan waxaan is leeyahay sababaha aysan u raadin karin waxaa fursadihii ay ku raadin lahaayeen iyo platformkii ay ku heli lahaayeen shaqooyinka banaan inaynan inta badan aysan helin gabdhihii halkan aan isku keena annaga isku xiran tegey waxaa weeyaan caqabadaha ay ka warramayeen waa caqabada legal ah oo jira oo aan dareemi karno arrinta ah gabdhuhu hali afgartay waxasala waxsaa u buurbuuran ma aha waan maqalayay nin siyaasi oo cabdisataar ay dhahaan baa aada uga hadlaya barnaamijkaas laakiin anagu weli indhaheena maana saarin gabdhuhu way iska xishoodaan waxaa laga inay qarsadaan laakiin waxaan isleeyahay waxba kama marno oo dee ewer ma aha laakiin sida hadda loo buunbuuninayo inaysan ku jirin way u taalin baan yani aaminsanahay marka waxaan isleeyahay gabdhaynu waa gabdho soomaaliyeed oo islaam ah muslimiin ah sharaf iyo karaam ay agteena ka mudan yihiin wixii xaqa u leeyihiin inaan siinan diyaar baan u nahay